Ururka dhalinyarada is xilqaan ayaa dayactir ku sameeyay wado ku taala laanta Buule Yacquub ee xaafadda Bundaweyn ee magaalada Beledweyne. Dhalinyarada ayaa carabooyin ku sameeyay wadada oo hormarta masaajidka ugu muhiimsan xaafaddaasi oo lahayd guduud ay ku dhibaatoon jireen dadka iyo gaadiidka. Gudoomiyaha ururka is xilqaan Abaadir Cali Yare ayaa ka warbixiyay shaqada ay qabteen.
waxaa ilaahay subxaana wa tacaala na garadsiiyey inaa wadadan aan ka shaqayno annaga iyo iska kaashano annaga khaasata annaga ururka dhalinyarada isxilqaan ahaan iyo odayaasha xaafadda iyo culimaa udiinkaba iska kaashanay wadadan maantay saan u qurxan wadadan run ahaantii waxay soo martay heerar kala duwan xiliyada roobabka iyo xiliyada biibaxada ay jiraanba waa rafaad iyo dhibaato badan ayaa lagu qabay teeda kaleetana waxaa waaye masaajidka xaafaddana waa ku waa ku yaalaa oo markii roob oo jiroo kaleeto masaajidkaas lama aadi karo dhibaatooyin badan ayaa lagu qabay xilliga masaajidka lagu soo cibaadeysanaa oo kaleeto waxaa waaye lama aadi karo rafaad ayaa lagu qabay ka- karakeeshin badan waaye alxamdulilah waa dadka xaafadda iyo annaga isxilqaan ahaan ayaa iska kaashanay hadda saan ayay u qurxan tahay halkii kaarikoo lagu shubo hal meel madaxa le laga jaraa kaarikadaas waxaa waaye boholey meesha iska ahayd waddada haddana saan ayay u qurxan tahay dhanka kale qaar ka mid ah bulshada xaafadda ayaa ka mahad celiyey dayactirka lagu sameeyey wadada oo muhiim u ahayd bulshada xaafaddaasi halkan waxaan ugu mahad celinaynaa wadadii oo masaajidka loo soo marayey ee buuli yaaqoob kutiili oo bonushiyaha oo bakar agtiisa ahayd qurunka ahayd ee oo adulaha kuu diida meel loo soo maro lala laasanaya masaajidka alxamdulilah hadda waxaa awala ilaahay ka soko waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarta ururka israqaan iyo dhalinyartii xaafadda buuli yaquub oo iska kaashaday oo iska kaashaday odayaashii nabadoonadii iska kaashaday ayaa wadadii hadda waxaa waaye aad bay nadiif noo noqotay kaala arag artideeda quruxdeeda qaabka hadda loo maraayo iyo sidii ay ahaa jirtay ina kaba aa soo geshto caag maahine si kale aa kulmadgelin lagu hado uraya mashaadka imaanaysa mar salaadii waswasaa jiri jiri waxbaa jiri jiri hadda waxaa waaye alxamdulilah rabbil caalamiin shukri ilaaha maskale ilaaha mahad iskale midda labaad waxaan ugu mahad celinaa ururka islaqaan iyo dhalinyarta xaafadda buuli yaquub alxamdulilah mahad ilaah iska leh sida walaalkay hore u sheegay ee waddada markii hore dhibaan ku qabnay haddana waa fiicantahay alxamdulilah shir rabbilcaalamiin waa nadiif ururka dhisa- dhallinyarada ishilqaan ururkaasna waa u mahad celinaynaa marka waddada nadiifay noo tahay alxamdulilah shir rabbilcaalamiin iyo odayaasha xaafadda iyo dhallinyarada xaafadda buule yaaqoob gaar ahaan xaafaddan ataxyare waddada halbowley aheyd halbowliin alxamdulilah waa ku guulaysanay mahaddaasna ilaaha iska leh dhallinyaradaasna garab qabatay